alkhaamisu kii shanaad ee ka mida shuruuddii altixitaanka jumcadu khudbataani laba khudbadood weeyo qabla salaati salaada horteeda wa arkaanuhumaa arkaanta ay leeyihiin labadaa khudboodna khamsatun waa shan xamdullaahi tacaala ilaahay oo la mahadiyo iyo wasalaatu calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay oo lagu saliyo wa lafduhumaa labadaa lafdigooduna mutacayinun midoo waajibay oo caynoobay weeye iyo walwasiyatu dardaaran bitaqwa ilaahay cabsihiisa loo dardaarmo walaa yatacayanu lafduhaa lafdigeeduna ma caynoobayo cala saxiixi saxiix haddaan qabanno wa hadii halaathatu saddexdani arkaanun waa arkaan fi lkhudbatayni labada khudbadoodba ay leeyihiin waxa uu leeyahay sheekhu shardiga shanaad ee ay leedahay ansixitaanka jumcadu waa laba khudbadood xadiidkii saxiixayn ibn cumar laga warinayay waxa u ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yakdubu yowma aljumcati khudbatayn yajlisu baynahuma waxaa rasuulku sala allahu alay slam inuu khudbayn jiray maalinta jumcaha laba khudbadood oo uu dhexdoodana fadhiisan jiray welibana waa inay ahaadaan qabla salaa salaada ka hor ijmaac ayaa loo hayaa rasuulka sala allahu alay slam ficilkiisuna sidaas ayuu ahaa oo labada khudbadood ayaa horeeyey salaaduna waa ka dambeeyeen rasuulkuna sala allahu alay wasalam waxa uu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u tukada si ay aragteen aniga u tukanaya ciidda iyadu waa ay ka dambeeyaan oo rasuulka ayaa sidaa samayn jiray laakiin jumcaha way ka horeynayaan mida labaad waxay yidhahdeen jumcada dee waxaa lagu gutaa jamaaco sidaa darteed ayaa loo dibdhigay si ay dadkii dambeeyey ee mutaakhiriinta ay usoo gaadhaan midda kale khudbadda jumcadu waa shardi bay leeyihiin shardiguna mashruudkiisa uu ka hormaraa daba arkaanta iyo tiirarka ay leedahay labadaa khudbadood waa shan ka ugu horeeya waa ilaahay mahaddiisa oo waa inuu qofka khatiibka ahi alla u mahadiya ka labaadna waxa weeye inuu ku ras inuu ku salliyo rasuulka sala allahu alay wasalam waxay leeyihiin waa cibaada waxay u baahatay ilaahay xuskiisii marka ilaahay xuskiisii u baahatay kii rasuulkana waa u baahatay sidii aadaankaba aanay u kala hadhaynin iyo meelo kalaba iyo salaada iyo lafdigan haddaba xamdiga iyo salaadu labadaa lafdi waa mutacayin bu hi bimacnaa waa waajib oo waxyaalo kale laguma bedeli karo oo masalan xamdiga dee shukri iyo sanaa iyo laguma bedeli karo salaada lafdeeduna iyaduna waa caynkaa oo alfaad kale laguma bedeli karo ka saddexaadna waxa weeye alwasiya bitaqwa waa in loo dardaarmo dadka ilaahay cabsidiisa hawaayi muslimku wariyey ayaa tilmaantay ujeeddada khudbadda laga leeyahayna waa wacdi dadka la waaniyo iyo taxdiir iyo digid xumaanta looga digo waxaanu yidhi lafdigaa wasiyadu iyada ma waajibayo cala saxiix haddaan qabanno leanna ujeeddadu waxa weeye waa waano iyo in dadka lagu xambaaro ilaahay daacadiisa ka waxaa ku tusinaya oo kaafinaya wax alliyaaliyo wixii waano ku tusinaya ama hadheer ama ha gaabno atiicu llah raaqibullah ilaahay dhowra ilaahay ateeca oo lafdigaa wasiya uun ayada ku gaar maaha haddii aynu qowlka saxiixa qabanno muqaabilu saxiix uu leeyahy lafd lwasiya uusiikum inuu yidhaahdo ayaa la doonayaayo xamdiga iyo salaada ayaa looga qiyaasanaya waxaanu idhi sheekhu saddexdan haddaba rugni saddexdana aan soo sheegnay ee ilaahay mahaddiisa iyo kusalliga rasuulka iyo wasiyada ah taqwada ilaahay loo dardaarmaya waa arkaanun fi lkhudbatayn waa arkaan ay labada khudbadoodba leeyihiin hayre salaf iyo khalaf ayaa saa isku raacay khudbad halkii khudbad inay ta kale way ka soocantii bay leeyihiin waraabicuka afraadna qiraa'atu aayatin waa aayad akrinteed fii ixdaahumaa midkood aayad lagu akriyo waqiila waxaa la fi lulaa ta hore lagu akriyo waqiila waxaa la fiimaa labadooda lagu akriyo waqiila waxaa laa tajibu ma waajibayso waalkhaamisu ka shanaadna maa shay weeye qaw calayhi uu ku dhaco ismu ducaa'in magac duco lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyo fi thaaniyati ta labaad waqiila waxaa la yidhi laa yajibu ma waajibaya baa la yidhi waxau leeyahay sheekhu ka afraad ee arkaantii khudba labada khudbadood ka midi waxa weeye qiraatu aaya waa aayad akrinteed aayad waa inuu akriyaa labada khudbadood mid ahaantood waa inuu akriyaa ama aayaddaasi wacdi haatee ama wacida ama xugun ama qiso midkay doontaba ha ahaatee aayad inuu akriyo ayaa idana loo baahan yahay mid ahaantood inuu akriyo leanna siday u qaalibkaba le qirada khudbada waa inaanay waxbaa la cayimin qiil baa wuxuu leeyahay tatacayan fi lula ta hore ayay ku waajibaysaay oo ta labaad ma gudayso qiil baa isna wuxuu leeyahay maxaa yeelay dee ta hore ayaa in la dheereeyo ku xaqle bay leeyihiin qiilkaas midna wuxuu leeya ma fina labadoodaba waa caynoobeysa waa waajibaysa midna wuxuu leeya laa tajibu midnaba ma waajibaysa waa iska sunna un rasuulka sala allahu alay wasalam dee inuu qaaf akriyey ayaa sugnaatay ka shanaadna wuxuu noqonayaa yani wuxuu ku dhaco magac duco duco wax la odhan karo waa inuu ugu duceeyaa dadka mu'miniinta ah khudbada labaad ayaanu noqonayaa hayla ducadu dee xagga dambe ayay ku wanaagsan tahay qiil baa isagu wuxuu leeyahi laa yajibu ma waajibayo maxaa yeelay mar haddii aanay dee hayru lkhudba aanay waajib ahayn khudbada kayrkeed khudbadiina waa la mid maa iska shay sunaa laakin waajib maaha buu isagu leeyahy wayushtaradu waxaa la shardiyaa kawnuhaa ahaansheeda ayaa la shardiyaa carabiyatan ay tahay mid carabi ah muratabat alarkaani arkaantiina la kala tartiibiyey ahalaaati ee saddexdii alulaa ee hore na la kala tartiibiyey wa bacda zawaali zawaalka dabadiina waa inay tahay waalqiyaamu istaag baana la shardiyaa fiihimaa dhexdooda in qadara hadduu karo waljuluusu fadhi ayaa la shardiyaa baynahumaa dhexdooda uu fadhiisto wa ismaacu arbaciina afartan waa inuu maqashiiyaa oo iyana waa shardi kaamiliina oo dhammaystiran waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa khudbaddu inay carabiya tahay yacni luqada carbeed waa inay ku baxdaa salaf iyo khalaf sidaas ayuunbay ku akrin jireen khudbadda iyadoo laga yaabo yacni dadkaa ay tukinayaan iyo meelaha ay joogaanba inay cajam yihiin oo aanay carabidii si fiicanba u garanayn sidaas ayaa lagu wada akrin jiray waxaanay leeyihiin waa digri iyo xus la faral yeelay carabi ayaa loo shardiyey sida takbiiratulixraamka oo kale ayay markaa carabidii shardi ugu noqonaysaa markaa haddii ay suurtagal tahay barashadeedu dhammaantood waa ku waajib waajib fardulkifaaya ayay ku tahay oo haddii mid quri uu barto waa kaga filayihin haddii aanu mid quri samayn bay leeyihin waa caasigaroobayaan jumcana laguma lehe duhur ayay tukanayaan dhinac marka laga eegana runtii ayada ayaa xagga dareen ahaan ku wanaagsan xataa qofka aan garanaynin guud ahaan yacni in la wacdinayo oo wax la farayo o wax loo diidayo wuu garanaya halkaa waxay leeyihiin inta haddaba waajibka un ahi waxa weeye waa inta arkaanta ah haddii uu shanta arkaantaahun intuu dareeriyo saddexdaa masalan labada khudboo mid walba ay leeyahay hadduu intuu dareeriyo dabeetana u afkuu garanayo dabada u qabto waa ku filantay ee waxay leeyiin waxa shardiga ah waa inta arkaanta un kolleybana waxa wanaagsan ama ka hor ha loo turjume ama kadib ha loo turjume inay wada carabi ahaa tahay baa wanaagsan kaa waa inay carabi tahay muratabat alarkaani halaathati luulaa waana inay kala tartiibsan tahay saddexda rugni ee hore waa inay kala tartiibsan yihiin oo ilaahay mahadiisa ku bilaabo ku salliga rasuulka kadibna dardaaran ka uu ku xigsiiyaa oo si ay u kala horeeyaan waxa kaloo ayana shardiga bacda zawaal inay tahay bacda zawaal intay cadceedu iilatay waa inay tahay leanno xadiis saxiixa ayaa tilmaamay in rasuulku salaada jumco tukan jiray zawaal markay cadceedu iilato wayna markaa khudbadiina xilligaa ay dhacdaa waalqiyaam fiihima in qadar waxa kaloo la shardiyaa inuu istaago labadooda dhexdooda yani labada khudbadoodba waa inuu istaagaa haddii uu karayo rasuulka sala la ala ay arrintaas ka sugnaatay haddii uu ka caajisana isagoo fadhiya ayuu khudbaynaya hadduu ka caajisana dee jiifka ayaaba ku khudbaynaya si salaadii oo kale waxaa kaloo shuruudda kamida aljuluusu baynahumaa inuu dhexdooda fadhiisto sida rasuulku sala allahu alay wasalam uu samayn jiray ee muslim uu wariyay labada khudbad xoogan way fadhiistaa xoogayna waa inuu ku xasilaa sidii fadhigii u dhaxeeyey labada sujuudood oo kale waa inuu fadhiistaa haddii masalan uu siibo fadhiyey oo aanu markii horeba taagnaynna waxay leeyihin waxa waajiba in lagu kala fasliyo oo lagu kala saaro xoogay aamusa ee idijaaca markaa la iman maayo waxa kaloo ayana shardiga inuu maqashiyo afartan dhammaystiran manaa dhamaystiran wuxuu uga jeedaa shuruuddii aynu soo sheegayna laga helay oo baaliq mukalafiina oo degan oo fayow yani waa inuu maqashiyo afartan dhamaystiran manaa buuxa kamilina waa inuu sawdkiisa kor u qaado arkaanta ay maqash u maqashiya leanna ujeedadu waa in dadka la waaniyo diiwaanadana in la maqashiyo oo codka kor loogu qaado ayay keenaysaa waljadiidu jadiidu waxa weeye annahu laa yaxrumu inaanay xaaraan ahayn calayhim guudkooda alkalaamu hadal wa yusanu waxaana la sunneeya alinsaatu aamus ayaa la sunneeya qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay alasaxu asax waxa weeye ana tartiiba alarkaani arkaanta tartiibinteedu laysa bishartin shardi maaha wallahu aclam waxa u leeyahay sheekhu qawlka jadiid waxa weeye in aanay xaaraan ka ahayn dadka loo khudbaynayo inay hadlaan hal xadiis ayaa tusisay inay bannaan tahay xadiis saxiixayn ayaa ku soo arooray oo anas laga warinayo oo yihi wakti rasuulku sala la sl khudbaynaya ayaa nin reer baadiyaabaa kacay markaasuu yihi yaa rasuul allah halaka almaalu wajaca alciyaal maalkii waa halaagsamay carruurtii waa gaajootay abaar baa jirtay fadcu llah lana ilaahay noo bari buuli rasuulku dabeedna gacmaha ayuu kor u qaaday ilaahay ayaanu bari xagga inaga tusinayaan waxa wey dee rasuulku hadalkii kuma diidin aamus inuu waajib yahayna umuu caddaynin xadiid kale na maalin maalmaha ka mid a ayaa nin baa kacay markaasuu rasuulku ku yihi mata saaca saacadda qiyaamo waa goorma isoo khudbaynaya warasuuli macdata lahaa maxaad u diyaarsatay sul wax badan uma diyaarsanin laakiin ilaah iyo rasuulkiisa ayaan jeclay ciddaad jeclaata maceeda ayaad noqonaysaa ayuu yihi markaa rasuulku sala allahu alay slam markaa jadiid buu ina yidhi qowlka isagu qadiim hadalka wuu xaaraantinimaynayaa amusna wuu waajibinaya waidaa quriya alqur'aanu fastamicuu lahu ansitu ilaahay wuxuu marka qur-aanka la akriyo dhegaysta oo aamusa ta waxaanay leeyihiin in badanoo mufasiriinta ka mida khudbadda ayay ku soo aroortay qur-aan ayaa lagu magacaabay waxaa qur-aanka loogu magacaabay yani qur-aankii ayaa ku dhex jiro ay shamlinaysaa marka hadal markan khilaafkani uu ay isku khilaafsan yihiinna waxa weeye waa hadalka aan wax qarad yahoo ujeedo weyne aanay ku xidhnayn weeye waxay leeyihin haddii ay ujeedda ku masalan qof dee indhaba oo meel kusii dhacayaan ama wax cunayaan oo kale ama wuxuu dee qof buu wax u sheegaya ama xumaan buu diidaya taasoo kale way iska banaan tahay bay yidhaahdeen laakiin markay isku khilaafsan yihin waa marka aan wax qarad iyo wax ujeedoah midnaba aanay lahayn imika waxaa masaajida ku batay dad dawarsanaya oo usoo gelaya un masaajida dawarsigaa oo aan mar qurana istaagin mar qurana aamusaynin oo intaa iska dhex qaadayo oo loo yeedhayo oo loo dhiibayo marka wuxuu leeyahay jadiidi xaaraan kama aha hadal waxaana la suneeya insaas inay aamusaano way iska sunna buu leeyahy qadiimna wuxuu leeyahay me waa xaaraan insaaskuna waa waajib nawaawi wuxuu yidhi waxaana dhi asax waxa weeye arkaanta in la kala tartiibiya laysa bisharطin shardi maa hadalkii hore ayuu ka daba tegey maxaa ilaha iyadoon waxba la kala tartiibin ayaa maqsuudkii uu xasilayaa wacdi iyo waana ayuunbaa looga jeeday waanadii waa la helayaa ama salliga rasuulka ha la hormariyo ama mahadda ilaahay ha la hormariyo waanun baa meeshan looga jeedaa waanadiina waa ku xasilaysaa waxna soo tartiibtaa waajibinayana lama hayo waladharu athar waxa weeye ishtiraatu lmuwaalaati xidhiirin in la shardiyo wa tahaarat lxadai xadath in laga dahaaro yahayna in la shardiyo wey iyo walkhubsi nijaaso ishtiraatu lmuwaalaati yani in la shardinayo xidhiirin weeye wa tahaarat lxadath waxaa kaloo la shardiyaa xadath inuu ka daahiriyo qofkii iyo walkhubsi nijaaso wa satru cawrada asuritaankeeda ayaa ayana la suneeya waxau leeya sheekhu adhar waxa weeye in la shardinayo xidhiidhin khudbadii la xidhiidhiyo arkaanteedii labada khudboodna in la xidhiidhiyo khudbadda iyo salaadana la xidhiidhiyo maxaa yeelay dee ahar bay ku leedahay xidhiidhintaasi yani dadka qulubtooda inay soo jiidato khudbadda iyo salaaduna laba salaadood la jamciyey oo kale ayay ka dhigan tahay saaniga adharka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay laa tushtaratu lama shardiyo muwaalaadka xayle ujeeddadu waxa weeye waa waano waanay ku xasilaysaa kelmado kala tagsan buu leeyahay so waxaa kaloo la shardiyaa tahaarat lxadath waa inuu qofkan ka daahir yahay khudbaynayaa xadadkii weynaa iyo ki yaraaba walkhubsi iyo nijaaso aan macfi ahayn maradiisa jidhkiisa meesha uu ku taaganyay intuba weyna daahiriyo cawradana inuu asturo ayaa ayana la shardiyaayo dee rasuulku sala la alay sl cawrada waa asturi jiray sidii salaadiiba cawrada loo asturayey wa tusanu waxaa la suneeyaa calaa mimbarin khudbadii mimbar in lagu akriyo aw murtaficin ama meel sarraysa wa yusallimu waa salaamayaa calaa man cinda almimbar mimbarka agtiisa cidda ku sugan ayuu salaamaya waan yuqbila calayhim inuu soo qaabila ayaa la suneeyaa idaa sacida marka uu koro wa yusallimu wayusalima calayhim dabeedna u salaamo wayajlisu waa wayajlisa u fadhiiso ayaa la suneeyaa uma yu'adanu intaa kadibna waa la aadaamaya waxau leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa khudbadii in mimbar lagu akriyo taa shuruuddii ayuu inooga soobay halkanna mustaxabaadkii khudbadda ilahayd buu inoo gelaya rasuulka salalaas ayaa mimber ku akrin jiray min atibri ayaa la keenay waana irtifaac erey markaa inuu meel sare ku akriya ayaa la sunneeya mimbarkuna waa yani meesha loo dhisayo ama looxa ama dhismaha loo samaynayo ee khudbada lagu akriyaa mimber la yidhaha weliba yamiin lmixraab mixraabka dhinaciisa midig inuu yahay ayaa fiican rasuulka sala allahu alay slam mimbarkiisuna saddex derajo ayuu ahaa saddex jaran jaro ayuu ahaa ama haddii aan mimber lahaynina calaa murtaficin oo calaa mawdicin murtaficin meel sare inuu ku akriya ayaa la sunneeyaa maxaa yeele sidaas ayaa dee gaadhsiinta dadka la gaadhsiinayo sidaas ayaa u xeel dheer in dadkii markaa uu meel sare khadiibkii taagan yahay iyo hadalka ku wada gaadhaya sa wuxuu leeya waa uu salaamayaa saddex salaamood bay sheegaan marka uu masaajidka soo galo wuu salaamayaa waxaa kaluu salaamayaa markuu mimbarka kusoo dhawaaday dadka mimbarka ag joogana waa uu salaamaya rasuulku salaadiya ka sugnaatay baa leyi marka uu fuulo mimbarkii ee khudbadii usoo jeestana inuu salaamo ayayana la sunneeya waxaa kaloo la sunneeyaa markuu mimbarka koro inuu dadka soo qaabilo oo dabeedna uu salaamo kadib salaamta waa fadhiisanaya uma yu'adanu dabeedna waa la aadaamaya halkaa hortiisa ayaa lagu aadaamaya wa an takuuna inay ahaataa ayaa la shardiyaa ayaa sunno ah baan leeyahay baliiqatan khudbadii mid xeel dheer mafhuumatan oo la fahmaya qasiiratan oo gaaban walaa yaltafitu cuskana maayo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix toona daymoon maayo fii shayin minhaa shay khudbada ka mid a wayactamidu calaa sayfin sayf ayuu cuskanayaa ow casan ama ul wa naxwihi iyo wixii kula mid a wayakunu juluusuhu waxaanu noqonayaa fadhigiisa baynahumaa labada dhexdooda uu fadhiistaa naxwa suurati likhlaas in uu ka akrin karo suurat likhlaas fata qul huwa allah waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la waxaa sunno ah khudbadu inay tahay baliiqa mid xeel dheer bimacnaa mid fasiixa waa inay tahay oo erayadeedu ay fudud yihiin oo ay macan yihiin oo la fahmayo mafhuumo ah bimacnaa waa inaanay noqonin mid qariibo ah oo aan la garanaynin leanno haddii ay noqoto mid qariiba ama mid alfaad adag hadday noqoto dadka badidoodii kuma intifaacayaan cali bn abi aalib nabi wuxuu yihi xaditu nnaasa bima yacrifuun dadka uga warrama waxa ay garanayaan ma waxaad jeceshiin in ilaah iyo rasuulkiisa la beeniyo qasiira inay tahay mid gaaban ayaa la sunneeyaa bimacnaa binisba lisala marka xagga salaada loo fiiriyo yani inay ka gaaban tahay salaada ayaa la sunneeya rasuulku sal ailu sala waqsud lkhudba salaada dheereeya khudbadana gaabiya salaadiisa iyo khudbadiisubana meel dhexaad ayay ahaayeen baa rasuulka sala allahu alay slam layidhi ka waa in khudbadii ay gaabnaataa oo salaada ay ka wasaysaa salaaduna ay waxoogay dheeraataa yani sidaas ayaa rasuulka ama xadiid kale rasuulku sala la alay slam wuxuu ku yidhi ninka khudbadiisa gaamiya salaadiisa dheeridiisa calaama weeyaan kutusinaysaa yani fiqigiisa iyo aqoonta uu leeyahay yani marka rasuulka sala la alay slam la yidhi suurat lqaaf buu khudbad ku wada akriyeyna oo dee waa kaa rasuulku dheereeye haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay leeyin waa marka xagga salaada looga waxay salaadiisuna markaa inay kasii dheeray marka adugu waxaa kale yani fuqahadu ay sheegaan haddii dee aanay jirin wax keena misal haddii mawduuc dee aada u foolxuno zine iyo khamri iyo yani waxyaalo soo shaacbaxay haddii aanu qofku ku dheeran oonu aada uga hadlaynin oo aan wax caaride aanu jirin yani waxay dhaha waxa wanaagsan in khudbadu ay gaabnaato salaadu ay dheeraato kollay dherarkeeduna malal buu keenaa yani cajzi inay dadku luloodaan oo ay cajisaan mana daymoonaya buu ihi midig iyo bidix toona fi shayin minhaa yani khudbadda shay ka mida waa inaan midig iyo bidix toona aanu daymoonin ee waa inuu dadka uun qaabilsanaada waxaanu cuskanayaa buu yidhi sunanimo sayf ama ul iyo wixii kula mida leannahu xadiid abu daawuud sanad xasana uu ku warinaya ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay inuu istaagay khudba jumce isagoo cuskaday ul ama qaws oo gacanta bidix inuu ku qabsa ayaa weliba wanaagsan bay dhahin waxaanu noqonayaa buu yihi oo sunno inuu noqdo fadhiga u dhexeeya labada khudbadood qadar laga akrin karo suurat likhlaas suuraddaa suurat likhlaas qadar laga akrin karo ayaa fiican inuu noqdo wa idaa faraga markuu ka faaruqo khudbadii sharaca almuadinu muadinkii wuxuu gudagelayaa fi liqaamati wabaadara alimaamu imaamkiina waa degdegayaa liyabluga almixraaba si uu mixraabka u gaadho maca firaaqihi ka faaruqida uu muadinku ka faaruqaha qiimida si uu u gaadho waa inuu degdega wayaqra-u fi luulaat hore aljumca suuradda jumca la ydhaha akriyaya wa fi taaniyatin almunaafiqiin jahran suuradda munaafiqiin la ydhaah ayuu kor u akriyaya waxa uhi sheekhu marka uu dhammeeyo khudbaddii wuxuu gudagelayaa mu-adinkii aqiimidii imaamkuna waa inuu degdegaa si uu mixraabka u gaadho marka uu ka faaruqo oo marka uu khudbaddii dhameeyo waa inuu mu-adinkii uu gudagalaa aqiimidii isla markaa imaamkiina si dhaqsaa u degaa markaa dhammaadkii aqiimidda iyo mixraabisa soo taagiisa si ay u kulmaan waxay leeyihiin waa arrin iska sunno ah oo yani waxay xaqiijinaysaa taasi muwaalaadkii iyo xidhiidhkii khudbadda iyo salaada la xidhiidhinayay midda labaad takfiif ayaa ugu sugan loo fudaydinaya dadkii xaadiriinta ahaa waxaad moodaa runtii taa yani uu fiqu sheegayay inay wadaadada in badani gees marsan yihiinoo microfonekaasunba qudqaac qudqacdaasun lagu hayay kadib waa soosaa dadkiiba istaagayaan oo ayagoo dadkiiba taagan yihiin ayuu dabeedna goor dambe uu aqiimaya salaadii waxaanu akrinayaa bu ihi ta hore aljumca suuradda jumca la yidhaha ayuu akrinayaa ta labaadna fa labadaba dee faatixada kadib ragcadda labaadna munaafiqiin ayuu ina dhammaantay akrinayay oo rasuulka ayaa sala allahu alay wasalam sidaa akrin jiray mararka qaarkoodna sabixisma rabbika laa calaa ihalataaka xadiis lkhaashiya ayuu akrin jiray qirada weliba jumcaduna waxa ay noqonaysaa jahl mid kor loo qaadayo faslun فصل في الأغسال المصنونة في الجمعة وغيرها waxaa u fasal yahay maydhayaalkii sunnaha ahaa jumco iyo kayrkeedba yusanu waxaa la sunneeyaa alguslu maydhasho ayaa la sunneeyaa lixaadirihaa kii xaadiraya ee jumcada tegayay ayaa loo sunneeyaa waqiila waxaa likulli axadin qof kasta waa loo sunneeyaa wa waqtuhu waqtigiisuna min alfajri waaga ayuu ka bilaabmayaa wa taqriibuhu u dhowayntiisa min dihaabihi tegitaankiisa uu dhoweeya ayaa afdalu fadli badan ee fain cajaza haddii uu ka cajizana tayamama waa gebagabaysanayaa fil asaxi asax haddaan qabano wuxuuli sheekhu waxaa la sunneeyaa maydhasho cidda loo sunneeyaana waxa weeye ciddii xaadiraysay ee doonaysay inay jumcada ka qayb gasho walow yaanay kuba waajibinbe ala rasuulku sala allahu alay slam wuxu hi jaa axadukum aljumca falyaqtasil marka midkiin doonay inuu jumacada ka qayb galo u tago ha maydha buud waxaa kaloo uu markaa ugu sii qaybayaa lixaadiriha qofka tegaya xadiis baa isna soo arooray odhanaya qofka jumcada ta doonaya inuu taga rag iyo dumar ha maydho qofkii aan teginna guudkiisa maydhasha may ahaanin saa darteed buu markaa lixaadiriha ugu qayday qiilku isagu wuxuu leeya yusanu likulli axadin qof kasta waa loo suneeyaa ama ha xaadira ama yaanu xaadirin waa sidii ciiddii oo kale oo ciidda dee waxaa la suneeyadana in la maydho markaa kumay xidhnayn yani qofka tegaya una qof waliba inuu maydho ayuunbaa ciidda la faray taas ayuunbay la mid tahay buu leeyahay waktigiisuna haddaba waxa weeye waa waaga abdillah ciisa ayuunbaa laga bilaabayaa waaga ama fajarka saadiqa arunta sheegaya ayaa laga bilaabaya maxaa yeelay axaadiis ayaa ku xidhay maalinta markaa ma banaana wixii waaga ka horreeya bay leeyihiin qaarna waxay dhahe me min nisfi lail habeenka bartankiisa yani waa laga bilaabi karaa marka haddaba axaadiis ayaaba ku tilmaamtay yani inuu waajib yahay usul jumcati waajibun calaa kulli muxtalim maydhashada jumcadu waajib ayay ku tahay qof kasta oo baaliqa axaadiis kale oo iyaduna amar ku soo aroortay oo maydha layni maalintaa jumcaduna way jirta wujuubka haddaba waxaa ka sarfinaya yani axaadiis ayaa ku soo aroortay rasuulku sala allahu alay slam xadiis yidhi baa jiro tirmidi warinayo man tawada'a yawma aljumca qofka weysaysta maalinta jumcada fabixa bimacnaa sunnihii ayuu qaatay wa nacimat waana wanaagsanaatay waman iqtasala falgusla afdal qofka maydhana maydhashada ayaa u fadli badan buu yidhi ka yani maydhashadii inay fadli badan tahay ayaynu halaa ka fahmayna qofku wayse quran oo iskaga gaabsan karo oo aanu waajib ahayn marka wuxuu yidhi isagoo loo dhaweeye xilliga uu shaksigu khudbadda tegaya ayaa sii fadli badan maxaa yeelay dee waxay ugu sii xeel dheer tahay ama ay ugu sii wanaagsan tahay maqsuudkii iyo ujeeddadii maydhashan laga lahaa oo ahayd qofku urtii xumayd iyo dhididkii iyo inuu iska sii suuliyo haddii uu biyihii ka caajiso xisan aw sharcan yani wuu waayeyba araggoodiiba ama sharci ahaan bu uga caajiso waa heli karayaaye waanu ku maydhan karaynin oo jidhka ayaa wax kaga sugan yihin dhibaato tayamama fil asaxi asax haddaan qabano wuu gebagabaysanaya biniyat lgusli yacni maydhasho niyadeed ayuu markaa u gebagabaysanayaa oo tayamumkan wuxuu u niyoonayaa inuu gusligii jumcada ka bedel yahay dee si uu hela ayay leeyihin fadiiladii oo maydhayaalkii kale ayaa la mid ahaa marka wuxuuna yidhi fil asaxie qowlka taaniga ee kasoo horjeeda wuxuu laa yatayamamu ma gebagabaysanayo lianna almaqsuuda min algusli atandiif maxaa yale ujeedada maydhashaan laga lahaa isnadiifin iyo urtii xumayd in la yska tiro oo la yska jaro ayay ahayd dee gebagabaysana ma faa'iideynayo taa marka waxba gebagabaysan maayo isoo kaas leey wa min almasnuuni ka sunnaha waxaa ka mid ah yani maydhiga la suneeyey guslulciidi ciidda maydhashadeeda walkusuf iyo madoobaadkii walistisqaai roobdoontii waliqaasili lmayiti iyo kii maydka maydhay walmajnuuni kii waalaay walmuqmi caley iyo kii la miir daboolay idaa afaaqaa marka ay soo miiraabaan ay miirsadaan walkaafiri kaafirkii maydhiishadiisii weeye idaa aslama markuu soo islaamo iyo waaqsaaluljumcati xaji xajka maydayaalkii uu lahaa waakaduhaa ka ugu adagina waa guslu gaasililmayiti maydka ka maydhay maydhashadiisa weeye uma aljumcatu jumcada ayaa dabeedna kusoo xigtaa wacakasahu alqadiimu qadiimna sidaa wuu cagsiyey oo wuxuuhi waxa ugu adag jumcada waxaana kusoo xiga dabeed maydhiga maydka maydhay qultu waxaan haddaan nawaawahay alqadiimu qadiim baa huna halkan adharu xoog badan warajaxahu laktaruuna culimada intooda badanina ay rajaxeen wa axaadii wa axaadiidaa saxiixatun kaiira waa mid saxiixa oo fara badan walaysa liljadiidi jadiidi isaga uma sugnani xadiidun saxiixun di saxiixa uma sugnani wallahu aclam waxa uhi sheeko maydhiyaalka la suneeyey waxaa ka mid ah guslulciid yani ciidda maydhishadeeda ciiddu ama ha ahaato ta weyn ee adxada ama ta yar ee fitriga midkay doontaba ha ahaatee in loo maydho ayaa la suneeya dayaxmadoobaadka iyo cadceedmadoobaadkana in loo maydho salaadooda ayaa la suneeya iyo roob doonta maxaa yeelay dee dadkii ayaa meelaha isugu imanaya oo sidii jumcadii oo kale weeye waxa kale oo iyadana ka mida maydhayaalka sunnaha qofkii maydka maydhay isa maydhasho ayaa loo suneeya maydkaasi ama muslima midku doonaba ahaadee hade rasuulku sala llahu alay slam ui man kasala mayitan falyaktasil qofka mayd maydha ha maydho waman xamalahu falyatawada qofka qaadaana ha weysaysto ayuu yihi oo waxay leeyihiin culimada waman xamalahu ay araada xamlahu qofka doona inuu qaadaa ha weysay si u dahaaro ugu sugnaado oo dee salaadii markaa u galo culimada qaar waxay leeyihin maya waaba qofkii qaadayba oo waxa suurtagala dee inay wax ka soo baxeen oo ay wax kaga dhaceen baa dhici karta ama qofka ay wax ka soo baxeen marka amarkaana waxaa dee sarfinayoon u waajibin rasuulku sala la alay sl xadis kale ku uhi laysa calaykum fi min gusli maytikum gusl idaa qasaltumuuh yani guudkiina ma ahanin maydhasho markaa maydkiina maydhaan waxaa kaloo iyana la soreeyaa maydhashada qofka waalanaiyo kala miyir dooriya idaa faaqa marka ay miyirsadaan ay soo miiraabaan iyagana maydha ayaa loo suneeya ee aan dee inzaalna iyo markaa aanay xilligaana iqmaha uu qofku ku sugnaayo junuunka iyo waxay leeyihin dee aan junuunna markaa aan iskuna ixtilaamin ee aan mayihii ka imanin gaalkii ayaa iyana maydsaa loo sanay markuu islaamo iyadoo islaamka dee la weyneynayo rasuulkuna salaalase qays ibnu caasim iyo smaamata ibnu wafaal ninkii la odhan jiray waa uu faray iyagana mana waajibin markaasoo maxaa yeelay kooxa soo islaamay oo aanu farin rasuulku maydhasho ayaa iyaguna laag waxaa kaloo iyaguna ka mid ah aksaalu lxaji xajka maydhiyaalkiisa ayaa iyaguna ka mid ah xajka maydhiyaalkiisu waa fara badan yihiin oo wuxuu inoogu keeni doonaa kitaab alxaj insha allah haddaba waxa ugu adag waa xagga maydhiyaalka waa maydhiga qofka maydka maydhay maydhashada qofka maydka maydhay ayaa ugu adag maxaa yeele waxay leeyihiin dee maydhashada maydka maydhidiisa laga maydhanayo waa la isku khilaafo culimada qaar baaba waajibiyey oo amarkaas ayaa kusoo arooray kadibna waxaa ku xiga maydhashada jumcada ayaa dabeedna kusoo xigta xagga fadli oo isaga lafdiisa waajibnimadiisa ayaa la isku qabtay qawlkaasina waa qadiim waa jadiid qadiim ayaa isagu sidaa cagsiyey oo wuxuu leey waxa ugu adag maydhashada jumcada waxaa dabeedna ku xiga qofka maydka maydhay maydhashadiisa ayaa xagga adayga iyo yani sunanimada ka adkaansh adkaanteeda kaas ayaa kusoo xiga nawowi wuxuu yidhi waxaan idhi qadiim ayaa halkan adharsan hunaa yani halkan wuxuu ugu qaydayaa inta qadiimku xoog badan yahay waa masaa'il kooban saa darteed buu hunaa halkan u leeyahay qadiim ayaa halkan xoog badan oo jadiid ka xoog badan oo ay rajaxeen culimada intooda badani axaadiida may jumca mayditaankeeda kuso arortay waa saxiix waana badan tahay jadiid isagoo halkan xadiis saxiix oo tusiya madaxa wallahu aclam laakiin taa waa lagu yar busheeye waxaa la yidhi de xadiidka man kasala mayitan falyaktasil xadiidka tirmidiya ibnu xabaan iyo ibnu sakan raggaas ayaa tasxiixiyey isaga lafdiisa markaa sheekan raafici ee lahaa kitaabkan isagu muxarar isagu wuxuu yidhi akhbaaru ljumcati asaxu wa ahbatu buu isagu yidhi akhbaarta ku soo arortay jumco meeshadeeda ayaa iyadu asax badan oo ka sugnaan badan markaa mumkin de waxa inaanu xadiidkan nawaawi agtiisa aan sidaa loogu tasxiixinin wayusanu waxaa la suneeyaa tabkiiru ilayha u kalahaad ayaa la suneeya iyo xilli hore jumcadii in la tago maashiyan xaala kawni maashiyan qofku uu yahay mid soconaya bisakiinatin xasilooni xaalu yahay mid ku dheehan wa an yashtaqila inuu isku shuqliyo ayaa la suneeyaa fii ariiqihi iyo waxduurihi waddadiisa iyo marka uu dee xaadire u goobtii tagaba biqiraa'atin akrin ow dikrin ama dikri inuu isku mashquuliyo ayaa wanaagsan walaa yatakhataa kana tallaabsan maayo dadka qoorahooda waxau leeyahay sheekhu waxaa sunno ah in loo kallaho oo xilli hore la tago ayaa la sunneeyaa jumcadii cidda loo sunneeyaana waa ciddii aan cudurdaar lahayn ama aan imaamka ahayn imaamkayda waxaa la yidhi inuu xilligaasun yimaado marka laadimown inuu yimaado ayaa iyada fiican ba layidhi dee rasuulka sala la sl ayaa sidaa samayn jiray bay laha iyo khulafadii ka dambeysay ee qofka dee cudurdaar kale masalan hadduu xilligaasii wayse qaato aan waysadiisii aanay ku samayninna dee xilligaa u dhown inuu wayse qaato oo u dabeedna tago ayaa u wanaagsan si dee dadkii ay majaalistii meeshii fadhiisanayeen ay usii qabsaan oy salaada u sugaan xadiis saxiixaynna wuxuu ku saaray bukhaari iyo muslim rasuulku sala allahu alay slam yidhi albaab kastoo albaabada masaajidka maraa'ig ayaa taagan maalinta jumcada oo qoraya midba midku ka horeeyo qofka markaa maydha maalinta jumcada maydhashadii jumcada oo kale dabeetana saacadda hore tagaa waxa uu ka dhigan yahay neef geela qof bixiyo oo kale qofka saacadda labaa tagaana qof neef oo loo adixiyey oo kale qofka saacadda saddexaad tagaana qof wan geesale dhowe ilaahay ugu dhawaaday oo bixiyo saaxisay kale ayuu ka dhigin qofka saacadda afraad tagaana qof digaagad yani sadaqadayso ilaahay xaggiisa ugu dhawaaday ayuu ka dhigan yahay qofka saacadda shanaad tagaana qof yacni xabad beed ah bixiyey oo dhaweeye ayuu la mid yahay imaamku marka uu soo baxuu yimaadana malaa'igtii waa soo xaadiraysaa ayaga oo dikriga dhegaysanayo suxuftii iyo xaashiye ay wax ku qorayeen way laabayaan markaa intaa ka horeysa ayuun bay wax sijinayaan marka saa darteed ayaa loo suneeyey in xilli hore loo tago maashiyan xaala kawni wayustaxabu an yatiya ilayha maashiyan waxaa kaloo la suneeyaa yani inuu luku taga hadduu karo oo aanay dhibaato ku ahayn inuu qofkii luku tago ayaa wanaagsan maxaa yeele iyadana qofka dee maydho ee kalaha ee aan waxba sii fuulna imaamka u dhawaada yani ajri weyn inuu leeyahay ayaa iyana xadiisu tilmaantay bisakiina weliba xasilooni inuu ku socdo ayaa la suneeyaa goorta uu sakiinadii xasiloonida ku soconaya waxay leeyihiin waa marka aanu waktigu ka cidhiidinayn haddii aanu ka gaadhaynin de ha iska degdego leannahu rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi markaa salaada doontaan inaad tagtaan facalaykum bisakiina xaguudkiina ahaaday xasilooni jumcadana ku gaar maahae waa salaad kasta oo qofku uu qastinayo daba aayadan alla leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ida nudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascaw ila dikri illah kuwaaliya nebi rome marka salaada jumce loo dhawaaqo u orda ilaahay xuskiisa waxay leeyihiin waa taga un baa looga jeedaaye dee sacyiga loogama jeedo dhababaceeye ee waxaa loo jeedaa un taga markaa sacyi dee waana socodna waa lagu magacaabi karaa cadwi iyo ordna waa lagu magacaabi karaa markaa sunnihii baa caddeeye bay leeyihiin in socod iyo tegid un looga jeede aan waxba carar looga jeedin waxa kale oo la suneeyaa inuu qofku isku shuqliyo intuu sii socdu waddada hayo iyo marka uu xaadiro goobtii tago inuu qur-aan akhris isku shuqliyo iyo ilaahay xuskiisa ama ilaahay xuskiisa ayaa wanaagsan oo rasuulku sal l slm malaa'igtu waa u ducaynaysaa midkii intuu majliskiisaa fadhiya waxaa odhanaysaa ilaah u dembi dhaaf ilaah u naxariiso midkiina salaad ayuu ku jiraa inta ay salaadu xabisayso ee iyado ay hayso iyada unu fadhiyo walaa yatakhataa waxaa la sunneeyaa inaanu ka tallaabsanin dadka qoorahooda ee hadduu habsaamo halka uu soo gaadho u fadhiisto leannahu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wuxuu arkay rasuulku baan leeyahay nin ka tallaabsanaya dadka qoorahooda dabeedna wuxuu yihi ijlis faqad aadayta waanayta yacni wuxuu yidhi waa dib dhacdo dadki in dadkii baa dhibto waa dib dhacdaye ka fadhiisa bu yidhi halkaagaasun fadhiiso ka waa karaahiye ba culamada qaar qadna waaba xaaraan baabay yidhaahdeen marka waxay yidhahdaan dadka qaar aan loo kalaysan baa jiro masalan imaamka oo kale isagu de haddaan albaab xagga hore jirin waa iska soo dhex qaadi karaa isagu leannahu dee xaggaa hore uu gaadhaya iyo haddii dee kuwa hore ay iska wada bannaan yihiin oo markaa dee tallaabsi iyo dhexmar mooyaane meelaha hore bannaan haddaan wax kale ku gaadhaynin kaana looma karahiyeysto maxaa yeele dee qoladan laga tallaabsanayo ayaa iyagu gaboodfal sameeyey marka ay safkii hore oo madran iyagu ay mid dambe bilaabeen wa an yatazayana inuu isku qurxiyo ayaa la suneeya biaxsani fiyaabihi maryihiisa ka ugu fiican wa tiibun tiiba ayaa la suneeyaa cadar iyo udug wa isaalatu dufri ciddida inuu iska suuliyo iyo wariixi urtii xumayd ayaa iyana la suneeya qultu waxaan haddana waa wahay wa an yaqraa inuu akriyo ayaa la suneeya alkahf suuradda suurat lkahfi la yidhaah yawmahaa iyo walaylataha maalinteeda jumcada iyo habeenkeeda wa yugira wa an yugira inuu badiyo ayaa la suneeya adducaa ducada iyo wasalaata calaa rasuuli lahi sala allahu alay slam kusalliga rasuulka sala allahu alay slam uu ku salliyayo waxau leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa inuu qofku isku qurxiyo qofka jumcada tegaya biaxsani hiyaabi maryihiisa kuwii markaas ugu fiicnaa iyo tiib iyo cadar wixii uu heli kara inuu marsado ayaa iyana loo suneeya rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi qofka maydha maalinta jumcada ee xidha marihiisa kuwa ugu wanaagsan ee cadar wixii oo hayo marsada dabeedna jumcada taga ee aan dadka ka tallaabsan luqumahooda dabeedna tukada intii ilaahay u qoro dabeedna aamusa marka imaamku soo baxay ilaa intuu salaada dhammaynayo waxay u noqonaysaa acmaashaasi dhaafid ama mid dhaafta waxa udhaxeeya isaga iyo jumcadii ka horreysay jumcadiina jumcadii ka horreysay wuxuu udhexeeyey ayay noqonaysaa mid dembigii yaryara lagaga dhaafo weliba kuwa cadcad ayaa sii wanaagsan albisuu min fiyaabikum albayaad yani ka xidha maryihiina kuwa cadcad waxay ugu maryihiina kuwa ugu khayr badan kuwiina dhintayna ku kanfa ayaa xadiidka rasuulku sala allahu alay slam laga wariyey uu ku yidhi waxaa kaloo ayana sunnaa inuu iska suuliyo ciddiyihii haddii ay ku dheeradaan timihii kadalik yani inuu kalinkelada iska tifo inuu shaarbihii iska gaabiyo inuu markaa timo yowgaa hoose inuu iska xiro ayaa iyana la sunneeya bimacnaa waxaa la doonayaa qofku yani inuu wasakdii oo dhan iska suuliyo wariix waisaalat riix inuu wixii urtahaa iyana iska suuliyo ayaa iyana la sunneeyaa liannahu isagii dee dadkuba waa ku dhibaato mudanayaan ka inuu biyo iskaga suuliyo iyo wixii kale kaga suulayaba ayaa la sunneeya waxau markaana waa uu yidhi waxaan idhi anigu waxaa kaloo fiican in suurat lkahfi uu akriyo habeenkaa jumcada iyo maalintaa jumcada inuu akriyana waa sunna leanna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu inoo tilmaamay qofka maalinta akriya suurat alkahfi inuu nuur weyn oo u iftiimiyo labada jumco dhexdooda inuu helayo oo ilaahay siinayo markaa maalintii habeenkii kolba kii uu isagu haleelo ayuunbu akriyaya waxaa kaloo la sunneeyaa inuu ducada u badsado maalinteeda iyo habeenkeeda sidee saacatulijaabihii ilaahay uu waafajiyo leanna rasuulku sala allahu alay slam jumcada isagoo ka hadlayay wuxuu uhi waxaa ku sugan saacad aanu waafaqin addoon muslimi isagoo taagan oo ilaahay weydiisanaya shay ilaa ilaahay waa siinaya yacni waktigeedana weliba gacanta ayuu ku ishaaray si isagoo yaraynayo oo kale markaa culimaduna aqwaal aada u tiro badan ayay saacatulijaabaha ay ka yidhaahdeen oo midba meel ku dhuftay ibnuqayim aljawsi zaadulmacaadka waxa uu ku tilmaamayay laba qowlun in aqwaasha ay ugu xoog badan yihiin oo welibana ay sii kala xoog badan yihiin kaa labada qowl odhanaya midna waa intuu imaamku u fadhiisto ilaa inta salaada laga tukanayo intaas weeye saacatulijaaba xadiis baa xadiis baa iyaduna tilmaantay xadiiska qaarna waxay odhanaya ama qowlka labaadna uu yahay waa casarka saacadda ugu dambaysa casarka weeyaan markaa culimada qaar baa yidhi way guurguurtaa marba meel bay ka gashaa qaar baa yidhi ma waa la rafciyey oo maba jirtaba yani hadallo badan bay leeyihiin xilliyadaas ayuun baa loogu rajo badan yahay oo wanaagsan in ducada lagu dadaalo iyo markaa inuu qofku ducada badsado iyo kusalliga rasuulka sala allahu alay slam uu ku salliyayo iyo iyaduna wanaagsan salaada rasuulka inuu badsado maalintaas ayaa fiican leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi maalmihiina waxa ugu fad kuwa ugu fadliga badan waxaa kamid a maalinta jumcada waxaa badisaan kusalliga aniga igu salliyaysaan maxaa yeelay salligiina waa laysoo bandhigayaa buy waxaa kaloo xadiis kale uu ku yihi rasuulku badiya yani salaada ay igu salliyaysaan habeenka jumcada iyo maalinta jumcada qofka igu salliya aniga mar qura ilaahay toban jeer ayuu ku salliyaya waxaana kiina idinku dhowi xagga ay igu kiin dhowi xagga jannada waa ka igu salaad badan bui salliga ay igu salliyaysaan badsada ayaa iyadana xadiis ay ku saarotay markaa qofka salliga rasuulka sala allahu alay slam badsadana in hamigiisa markaa laga kaafinayo ayuu xadiis inoogu tilmaamay wayaxrumu waxaa ka xaaraana calaa diljumcati kii jumcada u saaxiibka ahaa atashaaqulu inuu isku shuqliyo bilbayci iyo wagayrihi iib iyo keyrkii bacda shuruuci intii la gudagalay fi laadaani aadaan kadib bayna yaday alkhaiib khaiibka hortiisa bayna yadi lkhaiibi fain baaca hadduu ibiyo saxa waa ansaxayaa wayukrahu waana la karaahiyeystaa qabla alaadaani aadaanka hore bacda zawaali zawaalka dabeed allahu aclam waxau leeyahay sheekhu waxa ka xaraana qofkii jumcada u saaxiibkaa bimacnaa jumcadu ay ku waajibaysay inuu isku shuqliyo iib iyo kayrkii yacni iib iyo cuquuddii kale inuu isku shuqliyaa xaraan ayay ka tahay intii la gudagelay aadaanka ee laga adimay khatiibku markuu mimbarka ku fadhiistay yani waa aadaanka labaad imaka inaga intii aadaankii la gudagalay ee khatiibka hortiisa laga adimayey uu ninkii khudbaynaya mimbarka ku fadhiistay inuu isku shuqliya ayaa xaaraana iib iyo kayrkii hayla ilaahi wuxuu ihi kuwa aliya nebi rumeeyow idaa nudiya lisalaati min ywmi ljumucati marka loo dhawaaqo salaada maalinta jumcada ilaahay dikrigiisa u socda wadaru lbayc iibkana ka tega baa ilaha yidhi allah ayaa yidhi iibka ka taga nasku markaa iibka ayuu ku soo arooray waxyaalihii kalena waa looga qiyaasay maxaa yeelay cillada dee iibka loo diidayo baa in jumcada lagaga mashquulo waxaa la yaaliyo wixii kale lagaga mashquulayo jumcaduna waa kuula mid haddaba haddii uu iibiyo ciddaa uu ka xaaraanta ahaa iibku hadduu iibiyo iibkiisu waa ansaxayaan iyo cuquudiisii kalaba ayay leeyihiin maxaa yeelay waxay yidhahdeen nahyigu dee macno ka baxsan caqdiga ayuu u noqonayaa markaa sixadii muu diidin sida salaada masalan daar aada dhacday ama jago aada dhacday oo kale salaada aad ku tukato sida dhulkan iminka dee dadka masaakiinta xaafadda daami la yidhaha laga haysiya hawladaage meel walba yani dhulkaa la haysto ee qofku iska qabsaday ee daday lahaayeen in looga horreeyey salaadaasi waxay culimmadu waa ansaxaysaa laakiin wax alla waxa jiriy qofkaasi ku leeyahay ma jirto soo celi la odhan maayo iminka mar labaad tuko laakiin wax alla wax ajri oo ou salaada keliya ma jiro mar hadduu goob uu qasbi iyo xoog ku haysto uu ku tukado katana waa lamid bay leeyihiin yani culimada qaar badan oo ayana qaba way jiraan inaan iibkaasi aanu guntamaynin oo qofka xoolihiisii markaa aada ku qaadatay shay baatil ah yani ummadda maanta yani islaamka sheeganaysaana waxaad moodaa inaanay ogeynba inaanay ogeyn baad moodaa oo aan aayaadka qur-aanka iyo xadiidka nebiga iyo waxaa fiqigu sheegaya aanay sooba gaadhinba leanna iyagoo islaam wada sheeganaya ayay haddana iska wada ganacsanayaan iyadoo la adimayo ilaahayna wuxuu yihi marka salaada jumco loo dhawaaqo maalinta jumcada ilaahay xuskiisa u carara iibkana ka taga baa ilaahayidi yani waxaad moodaa diintii in in yarun lagu xasriyey oo laga haysto in alla intii kalena addis ababa waxaa la igu tusay nin masaajid taga yani maalinta jumcada malaa lixda meelahaas ayuu tagaa meel mukhbaarad khamrigaana wuu haystaa oo wax kaleba kama ganacsado ilaahay wuxuu yidhi markaa aayadda marka salaada dhameele fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah dhulka ku faafo ilaahay risiqiisa weydiista dadkii amarka ilaahay ku dhaqmayey qaar baa intay xidhaan markaasuna iyagu bayaac musirka la eegan jiray oo kule ribix iyo faa'iido la yaab nunba ilahay naga siin jiray dee hargeysada aynu joogno ayay ka dhacday nin hudheel weyn kulahaa intaynaan qaxin ayaa wuxuui mar alla markaa la aadimaabaan dheg ka siin jiray buuri waan xidi jiray ilmo yarun baa sii ilaalin jiray wuxu uhi waxaan soo bixi jiray dadkii oo hor tuban kuwii aan xataa tukanin oo hor tuban baan u iman jiray buuri mar kaba dabeedna waa lagu leefaa buuri hadda kuwii furnaa way iska furan yihin buuri oo dadkan taagan ee halkan hor tubani bal kuwan furan ba geli maayaan anigun bay sii hor taagan yihiin buuri kuwii furnaa ee markii salaada lagu jiray ay u wada furnaayeen iyagoy u buuxdaabaan anigu xidi jiray oo aan raguxi jiray buuriba markaa walaalayaal yani haddii amarka ilaahay iyo diintu siday tahay loo raaco kunuusi fara badan baa laga helaya wuxu uhi waxaa la karayeystaa yani inuu qofkii isku shuqliyo oo iibka iyo waxyaalaha aynu soo sheegaynay qabla alaadaani bacda zawaal